إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee warbaahinta alfurqaan mu'asasada alkataa'ib ayaa ciidulfidriga aawadeed hadiyad ahaan u baahisay filimka mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ingiriiska ayaa dowladda federaalka ku sifeeyey mid fashilantay ku dhowaad toban ruux ayaa ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay dalka kenya dowladda federaalka ayaa sheegtay in dadka ku dhaqan degmada ceeldheer ay dagaalka soo geliyaan xoolahooda iyo wiilashooda qofkii diidana xoog looga qaadan doono intaasu waa qodobada warka subaxnimo goordhowan warkaas ayaan faahfaahin doonnaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa saddexda bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah waafaqsanna kowda bisha afaraad sannadda labada kun shan iyo labaatanka ee miilaadiga ah kusoo dhowaada ah warkii oo dhammaystiran mu'asasada alkataa'ib ayaa ciidulfidriga aawadeed hadiyad ahaan u baahisay filimka mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf warbixin warkaasi ku saabsanna waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi marka aad daawanaysid filimka wuxuu ku dhex geenayaa xero weyn oo ciidanka milatariga soo saarta oo ku taala koonfurta soomaaliya loogu magac daray sheekh haliyey iyo mujaahid ahaa oo la odhan jiray sheekh bashiir sheekh yuusuf kaasoo la dagaalamay gumaystihii ingiriiska wixii ka dambeeyey markii uu geeriyooday allah ha u naxariistee sayid maxamed cabdulla xasan mar kale filimku wuxuu ku geenayaa qarnigii lasoo dhaafay iyo quruntii ka horeysay ee quruxda badnayd awoowayaasheena ku noolaayeen wax iska dhicinta iyo shisheeye baacsiga waxaad mararka qaar is leedahay allow yaa soo celceliyey axmed gurey sayidkii sheekh bashiir sheekh barsane iyo hogaamiyaashii qabaa'ilka ee hormuudka u ahaa gumaysila diriirka filimka waxaa lagu bilaabay ka sheekaynta taariikhda sheekh bashiir sheekh yuusuf maadaama mucaskarka lasoo bandhigaya isaga loogu magac daray ugu horeyn alkataa'ib ayaa hoosta ka xariiqday in gobollada waqooyi iyo dadkooda ay ku suntan yihiin taariikh aan la dafiri karin oo halgan iyo jihaad ah waxaana tusaalooyinka loo soo qaatay ka mid ah dowrkii ay ku lahaayeen dagaaladii lala galay gumaystihii ingiriiska sheekh jaamac cumar ciise oo qoray taariikhda halgankii jihaadka ahaa ee daraawiishta iyo buugga diiwaanka gabayadii sayidka ayaa ka soo muuqanaya isdaarkan isagoo tilmaamaya dowrkii reer waqooyiga wuxuuna ka tilmaamayaa raggoodii maqaawiirta ahaa ee maaraha u qaatay makalidda shisheeyaha sayid maxamed wuxuu ahaa reer nugaaleed raggii waagi horeeto la shaqaynaya waxay u badnaayeen qolada tarreelabtigiisa ee la yidhahdo reer khayr caligeriga ah suldaanuur axmed ammaan oo habar yoonisa oo nin boqora ahaa ayuu ugu tegey baa layidhi meel ood weyna ka sokaysa ninkaas ayaa darajeeyey xoolo siiyey dhaqaaleeyey markii dambena wuu ka tegey oo wuxuu tegey meel la yidhaahdo qoryo weyn oo wadaamo goyn u dhow halkaa ayuu xarun ka dhigtay qolo walbana waa lahaayeen shiikhaal baa ku jirtay oo reerow xasan baa ku jiray oo dhulbahantaa ku jiray oo ogaadeen baa ku jira rag badan oo adiga cilmigaasi isu geeyey ayay ahaayeen waxaa ka mid ahaa raggii sheekh axmed fiqi oo abgaal ahaa nuur xaashi nin la oran jiray oo warsangeli ahaa cabshir dhoore oo aad maqashoon sintihiinoo maaragtay maxamed cumar axmed oo raggii dariiqada ka talin jiray ahaa xaaji suudi shabeele ibraahim boqol ibraahim xoorane maaragtay muxuu ahaayey caamir cagoole raggii maaragtay muxuu ahaayey maqaawiirta ahaa cabdi warsame oo isaguna maaragtay hadda waa dhexdaasa ku dhintay magaalada ceerigaabo cabdi nuur xidig raggaa lama tirin karo waxaa ka mid ah jaamac seed ninka la yidhaahdo maaragtay muxuuahay amase reer seed oo dhan waxaa ka mid ah maxamuud xoosh waxaa ka mid ah oo cabdille sheekh bashiir sheekh yuusuf ayaa dhashay sanadka hijriga markuu ahaa kun saddex boqol labaiyo labaatanka wuxuu ku dhashay xaruntii daraawiishta ee taleex dagaal jihaad ah oo uu calanka u siday muddo kadibna wuxuu ku shahiiday gacan ka hadal xooggan oo dhex maray ciidankiisa iyo kuwii gumaystihii ingiriiska sanadkii kun saddex boqol lix iyo lixdanka hijiriyada sheekh mukhtaar abuu zubayr amiirkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lasoo qaadanaya isagoo wax ka tilmaamaya manhajiyadda sheikha iyo sifaalihiisii waxaannu markaa ku tilmaamnaa weliba si gaano sheekh bashiir manhajkiisa oo ahaa manhaj saafiya oo ku toosnaa manhajkii ahlusunna waljamaaca iyo caqiidada saxa ee waxaana laga dheehan karaa arrinkaa suugaanta yar ee laga hayo wax ka mid ah ee wuxuu lahaa sheekh bashiir maka waxaan u tegey dembiga inaan muluq ku sii yaaye ragna maqadindoon buu ahaa maa la waasideeyey madaadka iyo xadradu waa maxaan meher ka noolayne jihaad baa ka mudan loo maraa laba masaafoode waa inaan munaafiqa sidii maxamed laayaaye allahuma salli sala baaraka caleyh waa inaan muquunshaa kufriga meelu joogaba eh gogol xaarkaas taariikheed kadib waxay xarakada shabaabulmujaahidiin soo saartay dufco ciidan milatari oo ka qalin jebiyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf bandhiga mucaskarkan ayaa wax badan uga duwan mucaskaraad hore oo aan soo daawaday qaabka loo diyaariyey iyo shaqada ka socota mucaskarka oo sarraysa darteed waxaad marka aad daawanaysid qalbi ahaan xaadiraysaa marar badan goobta gaardiska ciidanka labiska ay wataan hubka ay garwaaxsan yihiin qiirada diineed ee ka muuqata jir ahaan ad adeegooda intaba waxay ku tusayaan in si aad u sarraysa loo layliyey islamarkaana ay raggani fursad u heleen macallimiin wanaagsan sidaba uu horay u sheegay sheekh mahad warsame buu cabdiraxmaan oo ka mid ah hoggaanka xarakada shabaabulmujaahidiin xilligii uu soo xeriyey mucaskarkan kuwani waa ciidanka oo si siman u ruclaynaya iyagoo xamaasadaysan kuna dhawaaqaya tix iyo halkudhigyo tiraab ah oo ku saabsan halganka iyo jihaadka waxaana ka dhex muuqanaya rag caan ah oo mashaayikh iyo maansooley isugu jira
حافل الإيمان للنزال وقوتك جحفل الضلال مستمسك بهدي ذي الجلال وواصل السحوف والقتال جحافل الإيمان للنزال وقوتك جحفل الضلال مستمسك بهدي ذي الجلال وواصل السحوف والقتال جحافل الإيمان جحافل الإيمان جحافل alkataayib ayaa soo muujisay bandhig ay ciidanku samaynayaan oo ka markhaati kacaya heerka tababarkooda askarta mucaskarka sheekh bashiir waxay soo bandhigayaan cardi nucyo kala duwan isugu jira oo uu la yaabayo qofka aanan sidooda oo kale nasiib u yeelan inuu tago xero nuucan oo kale waxaa la korayaa biro dhaadheer dhulka ayaa inta meel dheer laga galo meel kale laga soo baxayaa waxaana laga boodayaa booraamo dab laga shiday oo uu holac ka baxayo
أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم همم أعدوا أعدوا وشدوا الهمم همم أعدوا أعدوا لنرقى القمم قمم.
kani waa sheekh moxamed jamaal oo ka mid a culimmada wuxuu sheegayaa inay tahay markii ugu horreysay uu qori gacanta ku qabto uu boolbool u kala furfuro isagoo hareerihiisa ay fadhiyaan macallimiintiisa tababarka iyo qaar ka mid ah raggii ay wax wada baranayeen ayaana wuxuu kala furfurayaa qori gacaanka ah ee dabajeexa la yidhaahdo allah wuxuu leeyahay aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaahi والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أنيقا رنتي ilaahay subxaana wa tacaala madii mahadiisa qorigan waa markii igu horrayso weeyaan oon gacanta ku qabto oo mucaskarka dhexdiisa oo aan marka furfuro oon xerxero weliba qaabka loogu dagaalamayo wax weliba aan ku bartay waa markii igu horraysay weeyaan allaahu akbar allaahu akbar kuwanina waa sheekh moxamed garaar abwaan nageeye iyo ugaas ibraahim ugaaska beesha ciroole oo rakibaya qoriga sida darandooriga u dhaca ee dhashiikaha la yidhaahdo filimku wuxuu soo bandhigayaa kaalin kale oo bandhiga ka mid ah oo aan ku tilmaami karo qaybta dabridka sida in uu dagaal socdo oo kale waxba kama duwana dabridkan waxaa la ridayaa boobayaasha iyo hubka culus oo uu baasuukuhu ka mid yahay waxaad arkaysaa rag caan ah oo dhashiikaha dhagaha ku dheggan oo ka dhawaajinaya
يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وكل بالحديد لنا القيود أقيموا بالحمى حصنا منيعا تتوج هامة السحب السدودا أيا أبناء جلدتنا في قرون الشهوات يكفيكم رقودا نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم la iska maridayo xabadaha ee waxaa jira yoolo la beegsanayo kani waa abwaanin cabdiwaaxid oo garab ka saartay qoriga baasuukaha wuu ridayaa aad ayuuna isku qaabeynayaa wuxuuna ugu dambeyn haleelayaa hadafkii uu liishaamay لك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيوني نعم dhagahaysiin yoomayoodee qorigani waa r b g oo waa taqaanaa waa qorigaan iminka waxa weeyaan baryoolkii la shiishayay aan ka jiray ilaahay baa mahadlay rabbi baa igu aadiyey waxa weeye saasun baan insha allahu cadowgana ugaga shaqayn doona ilaahay waxaan ka baryayaa ilaa laga gaadho diyaarad inuu ilaahay ii fududeeyo ilaahay sidaasaan ka baryaya wax kasta oo gaal lagu dilay inuu ilaahay ii fududeeyo ayaan ka baryaya waayo shiishku waxa weeyaan ammaantii ambiyada irmuu bani ismaaciil fa inna abaakum kaana raamiyan abbihiin baa shiishiyahan ahaa ilma nebi ismaaciilow liifa shiisha waxaynu isku ognahay yar iyo weyn sidii gaalada indhaha xabbadda loogaga soo saari lahaa in la barto waa mahadsantihin
ciidanka mucaskarka sheekh bashiir ayaa ku soo bandhigay nuuc kasta oo hub ah oo la baray iyo sida loo adeegsado laga soo bilaabo bastoolad ilaa lagu keeno bambo iyo baasuuke waa kuwan iyagoo samaynaya dabrid oo matalaya dagaal toos ah qaraxyo ayaa agahooda ka dhacaya haddana sii taqadumaya ugu dambeynna ku soo guulaystay dagaalka oo takbiirsanaya الإسلام ترجع من جديد ويعود شرع الله بين الناس والحكم الرشيد annagu waxaan nahay wiilal soomaaliyeed oo muslimiina oo u halgamaya inay diintooda iyo dalkooda iyo dadnimadooda ay difaacdaan waxaa la yaala waxaa kale ee magaca ay gaalada dagaalka aanu kula jirna ay noo bixisay waxaa beeninaya ragga halkan joogay iyo himiladooda iyo waxay raadsanayaan. horena waan u sheegay horena waan u sheegay haddana waan ku celinaya annagu waxaanu nahay oonu ku abtirsannaa axmed gurey waxaanu ku abtirsannaa sayid maxamed cabdalla xasan waxaanu ku abtirsannaa sheekh bashiir waxaanu ku abtirsannaa sheekh xasan barsan annaga ubadkii kuwaas ay ka tageen baanu annaguna aniga oo saryadan maanta halkan jooga matalaya ardayda halkan waxaanu ballan qaadaynaa biidnillaahi tacaala ama waanu guulaysanoo libinta waan gaadhi ama geeri sharaf laanu dhiman gocasho wacan. ragga dagaalku naga dhexeeya markaa waxaan rabaa inaan ku idhaahdo annaga jidka keliya ee noo furan waxa weeyaan inaanu isdifaacano oon idinka guulaysano ama inaanu shahiidna labadaa jid oo keliya noo furan annagu jid kalama haysan
filimka mucaskarka sheekh bashiir ayaa lagu soo gunaanaday ciidanka oo boorsooyinkooda dhabarka ku xirtay si ay u aadaan goobaha jihaadka iyo geylanka tani waa qisada mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf oo dhammaystiran oo ay ku soo bandhigtay muwasasada alkataa'ib oo ah warbaahin ballaaran oo ay leedahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu dambayntii waxaa xusid mudan in mucaskarka sheekh bashiir uu fariin u diray dhallinyarta soomaaliyeed taasoo dalbanaysa in qof kasta oo damiir leh uu iska soo diiwaangeliyo mucaskaraadka isdabajoogga ah ee wilaayadka islaamiga ah si loo difaaco wixii ay difaacayeen awoowayaasheenna oo ay sheekh bashiir iyo sheekh barsane ka mid yihiin ceebna ma ahan qofku inuu ku daydo dariiqii wanaagsanaa ee awoowayaashiisa
ku dhowaad toban ruux ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay dalka kenya faahfaahinta warkan waxaa haya maxamed sheekh cali wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku warramaya in shil gaari oo khasaare dhaliya uu ka dhacay mid ka mid ah ismaamulada ku yaala gudaha waddankaas inta la xaqiijiyay toddoba ruux oo isqoys ah ayaa ku dhintay shilkan oo si gaara kaga dhacay magaalo lagu magacaabo naivasha ee ismaamulka nukuru ee dalka kenya shilka ayaa dhacay habeen hore iyadoona dadka ku dhintay ay kala ahaayeen afar carruur ah iyo saddex qof oo waaweyn ah sawiro lagu baahiyey internetka ayaa muujinaya gaariga shilka galay iyo khasaaraha adag ee ka dhashay halkaasi dalka kenya ee dhacaqaaradda weyne afrika ah ayaa ku badan shilalka gaadiidka noocan oo kale ah ismaamulada waddanka kenya ee ugu shilalka badan ayaa kisumu iyo nukuru oo ah ismaamulada ugu waaweyn ee ku yaala waddanka kenya kuwaasoo bil kasta laga soo diiwaangeliyay shilal geysta khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed ciidamada booliiska ee waddanka kenya ayaa shaac ka qaaday in shilaalka ceenkan oo kale ah ee kusoo laabta dalka ay u sabab yihiin wadayaasha kaxeeya gaadiidka oo isticmaala maandooriyaha noocyadiisa kala duwan kuwaasoo darowalka marka uu kaxaynayo gaariga uu halis ugu jiro inuu shil galo mana jiraan waxa ay ka qabtaan ciidamada booliiska ee gudaha waddankaas shilalkan kusoo laabtay gudaha dalkaas
waad mahadsantahay maxamed dowladda federaalka ayaa sheegtay in dadka ku dhaqan degmada ceeldheer ay dagaalka soo geliyaan xoolahooda iyo wiilashooda qofkii diidana xoog looga qaadan doono cadnaan xaaji muxsin ayaa faahfaahinta warkan noo haya jenaraal cali caraaye cosoble gacmo dulle kana mid ah saraakiisha ciidanka dowladda federaalka ayaa isagoo ku sugan degmada ceeldheer wuxuu ku amray dadka degmada in ay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka qayb qaataan oo ay xoolo iyo wiilal ku bixiyaan laga bilaabo maantay waxaa lays amraa qof kasta oo ka tirsan dadka aan sheegay ee u dhashay ee qaangaar ah ee caafimaad qaba waxaa laga rabaa qoragiisa iyo xooggiisa inuu keeno muddo saddex maalmood ah qofka keeni waaya al-shabaab marka uu seka idiin diro waa geysiin annagana waxaan galabta idiin diraynaa wax sharciyahoo xalaalahaan idiin diraynaahe saddex maalmood gudahood nin walba waxaan rabnaa wixii loo dira inuu ku keeno qof kasta oo diida amarkooda ayuu ugu hanjabay inuu awood ciidan u adeegsan doono xoolaha iyo wiilkana laga soo farmaroojin doono ninka keeni waayana waa keeni waayey looga aalli maahe ciidankii tallaabada ka qaadi lahay anay ii joogaan igaarkii u jeclaystay iyo odaga jeclaysta iyo xoolaha u jeclaystana waa laysku soo qabanaa haddaba ma ogeyn yay dhicin wallaahi bilaahi tallaahi shabaabna qorayaan siihaa xoolana waa siihaa dadka wax difaacaya waxba ku darsamaa inaan qof laga yeelayna igu wallaahi waa la xisaabtamaa waana laysa soo qaqabaha haddaba ha la ogaado wuxuu aada u dhibsaday garab istaaga ay beesha wacasla u muujisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku maamulaysa shareecada islaamka iyo geela ay guddoonsiiyeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ingiriiska ayaa dowladda federaalka ku sifeeyey mid fashilantay sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena farxaan cali cabdulaahi gafin williamson oo ah xoghayihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga ingiriiska haddana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas ayaa waxa uu dowladda federaalka ku tilmaamay inay tahay mid fashilantay madaxda dowladda federaalka ayuu ku sifeeyey inay yihiin kuwa ku mashquulsan waxa uu ugu yeedhay ciyaaraha doqonnimada ah taas beddelkeedana ay gabeen howlihii laga rabay arrimaha uu fashilka dowladda federaalka u soo qaatay ee uu xildhibaankan ka tirsan ingiriiska sheegay waxaa ka mid ah in dowladda uu hogaamiye xasan sheekh aysan si buuxda uga talin magaalada muqdisho gafin ayaa hadalkiisa waxa uu imaanayaa iyadoo tan iyo bishii aynu soo dhaafnay ee febraayo ay si xawaaro leh u socdeen weerarada ay shabaabulmujaahidiin ka geysanayaan caasimadda muqdisho iyo hareeraheeda islamar ahaantaana cutubyo ka mid ah militariga mujaahidiinta al-shabaab lagu arkay degmooyin iyo deegaano ku dhow muqdisho oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka siyaasigan iyo kuwo kale oo u dhashay ingiriiska iyo dalal kale ayaa dhaqaalo badan ku qaata oo ololaynta madaxbannaanida maamulka isku magacaabay somalilan iyadoo xubnahan maamulkan u raadinaya waxay ku sheegaan madaxbannaani dowladda federaalka ayaa aad uga soo horjeeda sheegashada iyo damaca somalilan ee ah inay ka go'day dalka intiisa kale iyadoo dhowr jeer oo hore kulamo la yeelatay madaxdaas si ay u hoos yimaadaan maamulka villa soomaaliya balse arrintaas ayaa waxaa ganafka ku dhuftay oo gebi ahaanba ka biyo diiday hoggaanka maamulka la baxay somalilan dowladda ingiriiska ayaa la tilmaamaa inay ku biirtay liiska waddamada doonaya inay saldhigyo ciidan ka helaan maamulka isku magacaabay somalilan dadka la socda siyaasadda soomaaliya ayaa tilmaamaya in dhankooda maamulka fadhigiisu yahay hargeysa ayba ku faanayaan damaca shisheeyaha ee uu ka leeyahay mandiqadda iyagoo intaa ku daray in maamulkani ay sheegeen in ay soo dhoweynayaan cid weliba oo damac ka leh gobolka islamarkaana ay casuumayaan waxaa muuqata in waayadan dambe xasan sheekh uu cadaadis xooggan dhanka siyaasadda ah kala kulmayo dowladaha ingiriiska iyo maraykanka maadaama maraykanku doonayo in uu meesha ka saaro xiriirka gaamuray ee xasan kala dhexeeyo turkiga iyo dowladaha kale ee xiriirka dhowlo leh xasan isagoo taa beddelkeeda doonaya inuu hoggaanka u qabto ilaha dhaqaale ee dalka waad mahadsantahay cadnaan warkii subaxnimana dhegeystayaal saakay waa naga intaa